bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subax qodobada ugu dooran waxaa ka mid ah guddiga hirgelinta doorashada hirshabeelle oo shaaciyay kow iyo toban kursi oo golaha shacabka kuwaas oo dhowaan doorashadooda la qaban doono wasaaradda amniga hirshabeelle oo mamnuucday in hub lagu soo dejiyo garoommada diiwradaha ee jowhar iyo beledweyn danjiraha u fadhiya soomaaliya qaramada midoobe oo ka hadlay qarashaadka lagu leeyahay dowladda soomaaliya wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya oo cambaaraysay duqeymo kenya ee ka geysatay jubbooyinka iyo gedow guddoomiyaha cusub ee guddiga doorashooyinka heer federaal oo ballan qaaday inuu qaban doono doorasho cadaalad ku dhisan wararka dibadda warkeena subaxaad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah duufaan iyo dhulgariir iswata oo ku dhuftay jasiirad dhacda badda toongo
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
subax wanaagsan waa axad lix iyo tobanka bisha janwari sannadah laba kun labaiyo labaatan intii aad maqasheen dulmarka warkayga subax ayay ahaayeen markana kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan aanu ku bilownay guddiga hirgelinta doorashada maamulka hirshabeelle ayaa shaaciyey kuraas ka mida golaha shacabka kuwaas oo dhowaan la qaban doono doorashadooda guddiga doorashada heer dowlad goboleed ee hirshabeelle ayaa shaaciyey doorashada kow iyo toban kursi oo ka mida golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya kuraasta la shaaciyey ayaa waxa an doorashadooda ay tahay kuwa aad u xasaasi ah waxaana afartii sano ku fadhiyey siyaasiyiin saameyn ballaaran ku leh maamulka hirshabeelle kow iyo tobanka kursi oo doorashadooda la filayo in dhowaan ay ka dhacdo magaalada jowhar ayaa waxaa n ku jira afar haween waxaana kuraastaas ay kaliyihiin hoob eber eber shan uu ku fadhiyo maxamed cumar caymow hoob eber labaatan iyo afar oo afartii sano ee lasoo dhaafay uu ku fadhiyey cabdulqaadir carabow ibraahim hoob eber soddon iyo saddex uu ku fadhiyo yuusuf ibraahim afrax kabaaleh iyo sidoo kale hoob eber konton iyo labo oo ay ku fadhiso farxiye maxamuud dhaqane hoob eber toddoba eber oo ku fadhiyo aadan cali xasan halka hoob eber siddeed sideed oo ay ku fadhiso dahabo suusow maxamuud hoob eber sagaal toddobo ay ku fadhiso khadiijo maxamed diiriye oo hadda ah wasiirka wasaaradda gargaarka ee dowladda soomaaliya hoob eber sagaashan iyo sideed uu ku fadhiyo maxamuud maxamed jimcaale hoob boqol iyo lix oo ku fadhiso muune xasan maxamed iyo sidoo kale hoob boqol shan iyo toban oo ku fadhiyo cali maxamed cumar halka kursiga ugu dambeeyay kow iyo tobanaadna boqol iyo afartan uu yahay waxaana sanadihii lasoo dhaafay ku fadhiyo cabdiqaadir cosob lacali oo ka mid ah midooda musharaxiinta madaxweynaha maamulada galmudug hirshabeelle iyo maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa la filayaa inay noqdaan maamulada ugu horeeya ee dhaqangeliya heshiiska golaha wadatashiga qaran ay dhowaan ay gaareen oo ku aadan in doorashada golaha shacabka afartan maalin lagu soo gunaanado guud ahaanba danjiraha u fadhiya dowladda soomaaliya qaramada midoobay ayaa waxa uu ka hadlay qarashaadka lagu leeyahay dowladda federaalk soomaaliya cabdinaasir deefu ayaa warkan faahfaahinaya
dhowaan qaramada midoobey ayaa shaacisay in dalal ay ka mid tahay soomaaliya ay bixin weyday qaraanka markaasi qaraanka qaramada midoobey ee lagu leeyahay arrimaha soodilna waxaa markaas faahfaahiyey dowladda federaalka ee soomaaliya danjiraha u fadhiya soomaaliya ee qaramada midoobey abuukar baale ayaa wuxuu sheegay in dowladda soomaaliya laga soo bilaabo sanadkii kun sagaal boqol sideetan iyo sagaalkii ilaa iyo labada kun iyo labaiyo tobankii aysan bixin qaranka xubinimada qaramada midoobey balse soomaaliya intaasay u furneed inay xubin ka noqoto qaramada midoobey maadaama duruufo badan iyo dagaalo sukahey ay ka dhaceen dalka jiraha oo warbaahinta la hadlayay ayaa waxa uu sheegay in laga soo bilaabo sanadkii labada kun iyo sideed iyo tobankii ilaa iyo laba kun kuiyo labaatankii dowladda soomaaliya ay bixisay lacagihii layska rabay sanadka waa markaasi sanad walba oo dhan qiyaastii soddon iyo toddoba kun markaasi lacag aada u tiri badan waxa uu hadalkiisa intaa kusii daray in dowladda soomaaliya labadii sano ee lasoo dhaafay ee wadahadal ay kula jirtay guddiga u qaabilsan qaramada midoobey ee dowladaha bixiya sida markaa soomaaliya ay u heli lahayd in muddo qabsato si lacagtaasi loogu leeyahay ee iskaga bixiso maalmihii lasoo dhaafay waxaa aada loo hadahayay lacagaha qaaraanka ah oo markaasi qaramada midoobey ay ku leedahay dalal fara badan oo soomaaliya qayb ka tahay iyo dhowaan madaxweynaha soomaaliya uu markaasi sheegay in dowladda soomaaliya ay ka soo muuqatay fagaarayaasha caalamiga ee markaasi markaasi ee dhanka caalamka islamarkaana ay hadda u sharaxan tahay in xubin ay ka noqoto ama xubinta madaxweynaha ay markaasi ay u rajaweyntahay ama u sharaxan tahay ee qaramada midoobey maadaama buu sheegay in ku-xigeen ay horay dowladda soomaaliya ay hore ugu soo noqotay arrimahan uu ka hadlay danjiraha qaramada midoobey ee u fadhiya ama danjiraha soomaaliya u fadhiya qaramada midoobey abuukar baale ayaa warkaas waxa ay ku soo aadan yahay iduna waana si weyn loogu faaqiday baraha bulshada qoraal ka soo baxay in soomaaliya lagu leeyahay deen fara badan oo ay iska bixin oo qaramada midoobey ay ku leedahay maadaama madaxweynaha uu ka dhawaajiyey in ay soomaaliya ay qayb ka tahay mutaraxiinta madaxweynaha ee u fadhiya sanadkan ama u tartamaya in ay xubin ka noqdaan qaramada midoobey
waaad mahadsan tahay diifu wasaaradda amniga dowlad goboleedka hirshabeelle waxa ay mamnuucday in hub laga soo dejiyey garoomadaha diwladaha ee jowhar iyo sidoo kale beledweyn war-saxaafadeed ee wasaaradda amniga dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa mamnuucday in guud ahaan hubka lala galo garoomada diwladaha caasimada hirshabeelle ee magaalada jowhar iyo magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda amniga hirshabeelle oo la ogeysiiyey maareeyayaasha garoomada diwladaha beledweyn jowhar iyo sidoo kale garoonka aadan caddi muqdisho ayaa waxaa lagu sheegay in dowlad goboleedka hirshabeelle oo u xil saaran inay ka shaqayso xasiloonida deegaanada iyo sidoo kale badqabka bulshada islamarkaana hubiso amniga guud ee dowlad goboleedka si loo dardargeliyo doorasho hufan oo ku dhisan wadar ogol ayaa ku wargelinaysa hay-adaha ee ku socota warqadan in laga bilaabo shan iyo tobanka janawari laba kun labaiy labaatan la joojiyey in guud ahaan wax hub ah laga soo dejiyo garoomada diiradaha ee magaalada jowhar iyo sidoo kale beledweyn iyadoo lala xisaabtami doono cid kasta u hogaamsami weysa amarka wasaaradda waxay faraysaa taliska hay-adaha booliska iyo nabad sugidda ee garoomada diiradaha in ay shaqadooda u gutaan si hufan iyagoona oo la shaqeynayo maareeyaasha garoomada ayaa lagu yidhi war-saxaafadeed wasaaradda amniga hirshabeelle ee soo saartay amarkan ka soo baxay wasaaradda amniga hirshabeelle ayaa kusoo beegmaya xilli dhowaan la filayo in magaalada jowhar iyo beledweyn ama magaalooyinka jowhar iyo beledweyn lagu qabto doorashada xildhibaanada golaha shacabka oo halkaasi la filayo in dhowaan ay ka bilaabato markan haddaan eegno guddoomiyaha cusub ee guddiga doorashooyinka heer federaal oo shalay la doortay ayaa waxa uu ballan qaaday inuu qaban doono doorasho cadaalad ku dhisan oo hufan guddoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in isaga iyo sidoo kale guddigiisa ay ka shaqayn doonaan in ay doorasho hufan oo cadaalad ku dhisan ay ka shaqayn doonaan guud ahaan wuxuuna carabka uu ku dhuftay in hadda isagu diyaar uu yahay in doorashadu ay noqoto mid lagu kalsoonaan karo oo cadaalad ku dhisan akhriyayaa waxyar oo aan doonayo inaan idinku brief garayo magacay waxaa la yidhaahdaa muuse geele yuusuf waxaan ku dhashay magaalada boosaaso waxaan wax ku bartay dalka gudihiisa dibad ma aadin shaqooyinkan soo qabtay waxaa ka mid ah wasaaradda ganacsiga ee soomaaliya dhowr iyo siddeetankii waxaan noqday wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga madasha qaran dhammaantood ku soo saareen habraaca iyo iyo iyo wakhtiyada doorashooyinka la qaban karo oo lagu joogo waxaan insha allah jeclahay inaan sameeyo isku xir guud oo guddiyada dhexdooda ah sida guddiyada guddiga hirgelinta heer federaal guddiga fiid ee siid oo heer dowlad goboleed iyo guddiga xalinta khilaafaadka dhammaan inay si wadajirha u shaqeeyaan iyaga oo isku xiran oo shaqada doorashada hal meel uga soo wada jeeda waxaan guddiga insha allah dhexdiisa ku maamuli doonaa wadatashi cadaalad iyo in dad ay guddigu yahay guddi siman oo aan wax khilaafaadii dhexdooda ku jirin si ay u hirgeliyaan doorashada wakhtigeedu gaaban yahay oo shan iyo afartan cisho aad la socotaan oo u baahan in la dardargeliyo oo dad si toos ah loo abbaaro si wada jir ah waxaan guddiga sharafta le ka codsanayaa in ay codkooda igu sharfaan oy siiyaan si aan u gaadhsiino dalka doorasho lagu asaaso dowlad cusub maadaamay doorashadu muddo soo jiitamaysay waxyaabo badan ay ku dahaaraayeen caqabado badan soo martay maanta waxaan u guntanaynaa insha allaahu guddigayakan inaannu doorashada dardar gelinno doorasho hufan oo hanaan wanaagsan oo daah furan inaannu qabanno insha allaahu oo wakhtigii madasha qaran ay soo saartay aan ku soo gabagabayno si dalku uga baxo buuqa iyo iska qabsiga iyo dowlad la-aanta
halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya markan akhbaaraadka dibadda mawjadaha duufaanta iyo dhulgariirka iswataha ee sunami ayaa ku dhufatay dalka jasiiradda yar ee dhacbadda basifiga ee tongo waa markii labaad ee dhulgariir ka dhaco badda hoosteeda laba maalmood gudaheeda jasiiraddan dadka deegaanka ayaa laga dalbaday inay u guuraan goobo oo joogeedu aada u sarreeyo kol hore ayay soomaaliya dhibaato kasoo gaartay iyadoo ku beegneed sanadkii labakunafartii markaasoo duufaantaani loo baxshay tsunami taas oo waxyeeleysay dalal fara badan oo ku yaala eshiya goodaan warkaysu waxaad kala socoteen raadiyaha dalsan waana inta
wararka adla haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan talinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel